wayajuusu waxaa bannaan fii ijaarati dimmati ijaaratu dimmadii tacjiilulmanfacati manfacada in la dedejiyo iyo wa ta'jiiluhaa in la madaleeyo labadaba waa bannaanta alaabtaanaan rabaa inaa meel hebel ii geysid bisha markii ay dhammaato muddada lasii qaadahayo waa un inay qaadi karto marka bishu inint marka ay dhammaato waxaan rabaa magaalo hebel ina ay geysid manfacadiibaa meesha geyskeediia muddo loo qaba waa iska bannaanta laakiin maxaan muddo loo qaban karin lacagta muddo looma qaban karo ijaaratu dima hadday tahay lacagta waa in hadda la dhiibaa salamkii way shabahda haye ijaaradii marka haddii la kala ijaarto ninkaani gurigaanuu ijaartay inuu iska taguu rabaa ma fasakhi kara war anuu ninoo gurigii inaan dega ma rabe ijaarkii waa ka baxay lacagta isii ijaaradu waxyaala ay ku fasakhantaa jirta oo fasakha oo sabab u noqda inay fasakhanto laakiin labada nin ko iskama maagi kara anaa fasakha waxaa la laazimi darafayn wey labada daraf bay laazim karta wuxuu ihi wain talifat ilcaynu cayntii hadday talafto almustajiratu la ijaartay in fasakad waa aawaa fasakhantay filmustaqbali muddada soo socota gurigaana waxaa lagu heshiiyey hal sano lix bilood markii la joogo gurigiyaa dumay lixdii hore waa dhammaatay ijaarkeedii waa la kala qabaa muddada soo hartayna ijaaradii waa birtay lacagtiisaa loo cesho ilaa wixii la ijaartayba waa baabiceen laakiin muddadii horeo soo tagtay ayada waxeedii waa dhammaaday waa qaba wain tacayaba hadduu ceeboobo takhayara khiyaar buu yeelana shaygii laga ijaaray ma burburin laakiin ceebuu yeeshay aan waba manfacadii wax badan u dhibahaya madaaficii waxbaa lagu soo rido gurigu waa daldalooshamay isagu wax ficila kuma leh wax shaqaa kuma leh war ninoo guriga ama hagaaji ama waa ka baxay maya aniga ma hagaajin karo bis anigu ijaarkii waa ka baxay waa ohan karaa maxaa yeeley manfacadii in la oofsado ceeb dhibaataysa ayaa meeshay tii waa u furan hadduu doonana ijaarkiisa waa iskaga jira fain kaanat اlijaaraةu fi dimmati haddii ay ahayd lam tanfasik ma fasakmayso awalba markii horeysa guri afar qolaha laga ijaar gurigaanaa ceebaabay waxaa laga guri karo afar qola keen gurigii kale keen awalba guri mucayana lagaama ijaarin tilmaan baa wax lagaaga ijaarta guri afar qolo musqushu saatan yaho saaxada uu ku fadhiya saasta waxbaa loo tiltilmaa awal haddii sidaa lagu heshiiyo sida guriga uu ku duwo guriga ceeboobay waxaa leeyahay guri kaloo muwaasafaadkii oo kale keen ayaa la leeyahay maana ma burayso laakiin haddii gurigaan awal u ahaa gurigii ceeboobay khiyaar buu leeyahay duraba waa ka bixi kara laakiin gurigu hadduusanba mucayan ahayn awal muwaasafaad lagu ijaartay gurigii waa iga ceeboobay guri kale keen waa ka baxaya beec ijaarka ma odhan karo gurigoo kale la keenay walam yatakhayar khiyaar yeelan mahayo fain kaanat alijaaratu fi dimmati lam tanfasik fasakmi mayso walam yatakhayar khiyaarna ma yeelanahayo bal lahu wuxuu leeyahay dalabu bedelihaa bedelkeeda inuu dalbado yira iisoo bedel liyastawfiya almanfacata manfacada inuu oofso u oofso inuu kiisa iska joogana waa leeyahay gurigaan iga bedel inuu yidhaahdaan waa leeyahay haye ninkan guriguu hayaa gurigii asagoo haya dhulgariir baa dhacayoo gurigiia iska dumay dhib baa yimid shayguu ijaartay neef xoolaah uu ijaartay neefkii siduu u watay caawma wakhtigiisiyaa iska yimidoo waa dhintay yaa neefkii yaa bixina haygaan ninkaana loo dhiibay gacantuu ku haystay wain talifat ilcaynu cayntii hadday talafto allatii ustujira loo ijaartay cala alcamali fiiha in lagu shaqaysto fii yadi lajiiri ninkii ijaartay ninkii ninkii ijaartay gacantiisa hadday ku talafto waa shay lagu shaqaynaa aw ilcaynu lmustajaratu cayntii wain talifat ilcaynu cayntii hadday talifto allatii ustujira la ijaartay cala alcamali fiiha inuu ku camal falo fii yadil ajiri ninka la ijaartay gacantiisa hadday ku talifto waxaa loo ijaartay bulkeetigan qaadqaad bulkeetiguu qaadqaadahayay waa ka jab dharkaan ii tol dharkiibuu tolahaya waxbaa hallaabay gacantiisaa wax ku talfi aw ilcaynulmustajaratu cayntii la ijaartay baa talaftay fii yadi lmustajiri ninkii ijaartay bilaa cudwaanin mxuu ahaa xadgudub la'aan lam yadmanha ma damaana shaygii ka shaqee la yidhi ninkan uu ka shaqaynahayey ayaa hallaabay ama shaygu uu ijaartay neefkii baa iska dhintay isagu dhib kuma laha ma damaanahayo meeshaan hadda ma kala qaadna sida muuqanaysa ninka cayntii loo ijaartay gacantiisa ku talaftay inuu yahay ajiir mushtarak iyo khaas oo ninka maxalladiisa iska joogto alaabta loo keensado dharkan iyo tollayra haddii dharkii ka halaabo ama laga xado iyo ninkaan lay bulkeetigan ii qaadqaad haddii asagoo aan ku tacadin wax ka jabaan lama meeshaan hadda ma kala qaadno kolleyba ma garanahayo hadda inuu tafsiilkaasi ku jiro iyo xanaabiladoo kale ayaga waa kala tafsiilin jireen waxay jireen ajiirka khaaska ah oo adiga ay ijaarato shaqadan kugu jira wixii uusan ku tacadin lagama rabo laakiin midka mushtaragga ah oo nin walba alaabu keensanayo wixiisa waa laga raba waxbay kala qaadi jireen ma garanayo hadda meeshaan tafsiilka ma arko lam yadmanha ma damaano cayntii uu ijaartay neefkii xoolaha u ijaartay hadduu ka dhinto maalan asagana ma damaanahay asagoo cudwaan maahan kuma ma dayicin mana ku xadgudbi wain maata axadu lmutakaariyeyni labadii wax kala kiraysatay midkood hadduu dhinto walcaynu lmustajiratu cayntii la ijaartayna baaqi ay tahay lam tanfasik fasakhmi mayso laba nin baa wax kala ijaaratay gurigaana la kala ijaartay mid baa dhintay gurigiina weli waa yaallaa fasakhmi mayso yaa booskiisii bedelahaya warasadiisi hadduu yahay ninkii guriga lahaa iyagaa ijaarka qaadana haddii uu yahay mid ka dhintay kii guriga ku jiray warasadiisa ayagaa guriga dega laakiin cayntii ma fasakhmayso waxyaalaha ku fasakhma labada nin midkood hadduu dhinto ama waasho waxa weye cuquudda jaa-isu darafaynka labadaba meeloodba ka furanoo ninkii rabaa ka bixi karo hadduu ninkaan dhintana waa fasakhmaysa hadduu muxuu ahaa waasho waa fasakhmaysa laakiin middaani laasimu darafayn weye labadooda midkoodna kama bixi karo ma fasakhmayso waxaa bedelahay warasadiisa waidanqadat ilmuddatu muddadu hadday dhammaato muddadii lagu heshiiyey lazima almustajira mustajirka waxaa ku laasimahaya raddulcayni caynta inuu iska celiyo waa inuu iska celiyo muddadii waa dhammaatay inuu iska celiyaa laazim bay ku tahay boos ma haysto iyo xaggay tahay iyo waxbay tahay waxaas waxaa weeye waa kalaam macna la-aanow muddaa lagu heshiiyey markii muddadu dhammaato waa inuu dhiiba haye shaygaan wuxuu u baahan yahay dhiibitaankiisaaba kharash u baahan baabuurkan buu ijaartay meel hebel buu uga shaqaystay meeshii in la geeya kharash bay u baahan tahay in naafta lagu shubo wax la geeyo wuxuu yihi wacalayhi mu'natu raddi celinta kharashkeedana asagaa laga raba shaygaan asagaa ijaartay asagaa qaatay celiskii inuu celiyo kharash hadday u baahanta kharashka asagaa laga raba waidaa caqada calaa muddatin muddo hadduu kula heshiiyo ow manfacatin mucayanatin manfaca la yaqaano fasallama alcayna cayntii uu dhiibo wanqadat ilmuddatu muddadiina soo tagto ow zamanun zaman uu tago yumkinu uu suurogalo fiihi zamankaasi istiifaau lmanfacati manfacadii in la oofsado istaqarat alujratu ujradu waa sugnaanaysa wajaba raddulcayni cayntii in la radiyaa waajibaysa muddaa lagula heshiiyo waxaa leey gurigan hal bilaa lagaa ijaara furihii baa la siiyey alaabtiisii ninka waa ka bannaysa gurigii ninkii faaruq buu u yahay asagaa mashquulo gurigii ma degin intuu meelaha warwareegaa bishiigaa dhammaan ijaarkii waa ku sugnaaday lacagtana ha iska dhigo furahan ha iska geeyo muddadiina waa u dhammaatay manfacadiina waa u dhammaatay ha iska dhigo manfaco mucayanahay ahaydoo waxaa la yidhi baabuurkan waxaa lagaaga ijaari alaabtaa inaad ku xamaalato meel hebel ku geysid baabuurkia faraha loo saaray ama haddii sida caadada tahay darawalkiisi wixii sidaa lagu daray muddadan waxaa lagu geyn karaa meesha afar beri shan beri aa lagu geyn karaa bil baa iska soo wareegtay ma geysan mudda waa soo wareegtay asagoo alaabta meesha ku geysan kara ijaaradiina waa lagu ijaaray wixiina waa lagu wareeji marka waa u dhammaatay marka xisaabtiisa waa u dhammaatee baabuurkiina ha iska keeno ijaabkiina waa u dhama meeshaas haddii carqaladu ka imaan lahayd ninka shaygale xaggiisa ay ka imaan lahaydoo furihii ma keenin wixii ma keenin ninkaasaa tacdiilka keena laakiin ninkan wax walba jaahis bay u yihiin asagaa darafkiisii wax ka hadlaya wawajaba radd lcayni istaqarat lujratu ujradiina waa ku sugnaatay wawajaba radd lcayni cayntii inuu radiyaano waajib watastaqiru fi lijaarati alfaasidati ujrat lmil ijaaradii maanta waxaa la kala ijaartay wax faasidaho aan saxahayn ayaa la kala ijaartay maalan faasidka waxaa hadda madhabtaana waxaa ka mid ah waxaan kaa rabaa gurigan inaa ii dhistid labaatan beri gudahood inaa ku dhammaysa camalkii iyo muddadiiba waa laysku dara ninkii shaqadiga waa galay ijaaradiina faasid wey marka ujratulmutal buu ku leeyahay wixii lagu heshiiyey maaha waxaa la raba wtastaqiru fi lijaarati alfaasidati ujrat lmili ujrat lmahl baa ku laazimaysa waxaa leeyahay ninkan shaqadan uu qabto kale imisaa lagu qaata intaasaa lagu qaata intii baa la siiya ijaaradii awal wax laysku sheegay oo lacag lagu heshiiyey waa fasaad xayu yastaqiru meesha uu sugnaado almusamaa musamihi fi saxiixati tii saxiixa musamuhu hadda wuxuu sugnaan jiray muddo dheer haddii gurigan la ijaartay intii soo tagtaba musamihii waa sugnaaday marka ninkan haddii gurigan ijaar faasida looga ijaaray maalan wa lacagta looga ijaarayba waxa looga ijaaray lacag xalaalaba maba ahayno gurigan waxaan kaaga ijaaray laba jalxadoodoo muxuu ahaa laba dibijaanoo khamraha lagaaga ijaaray ijaarku ijaar sax ma laba sanaa laga ijaaray sanad buu ku jiray waxaa leeyahay sanadkan uu ku jiray imisaa ujro loo qaadan karaa intaas intiibuu qaadanaya sanadka dambe waxba uma ijaarna waa iska tegay waa meeshii musamaha saxiixa intuu sugnaan jiray haddee muddadii kuu soo tagtay awalba ijaarka waa kugu sugnaaday muddada dhiman waxaa la sugayaa sheegu inuu fayooyahay in kalea la sugi jiray ijaarka saxiixa hadda meeshaan wax lais sugayaa ma jiraan ijaarku faasid wey intii kugu soo tagtay intaas ijaarkeedi waa kugu sug ujratumatal baa la siina meeshaas marka ijaarada waxaa layidhi camalku waa inuu macluum waa inuu mxuu ahaa ujradu waa inay macluumta manfacada waa inay macluumta ijaarada saasay ah marmarka qaarkood waxaa loo baahanayaa camal khayru macluuma in la qabto ijaarna lagu bixi alaab baa iga dhuntay alaabtii aan rabaa wax ii soo raadsha war ninkii alaabtaydii keena intaasaan siina ijaara ma ku ansaxaysa alaabtii ma meel dhow baa laga keeni doona ma meel fog baa laga keeni doona camalka ninkaan qabanahayo camal macluuma ma meeshaas marka baab kalaa meeshaas u furan oo layihaha jucaalo waa acmaasha noocaasoo kalaa lagu xilliyo jucaala la yidhi camalku macluum ma laakiin ujradu macluum camalku inuu macluum noqdana waa iska suuragal inuusan macluum noqonna waa suuragal jucaalada faslun idaa qaala hadduu yidhaha man banaa lii xaa'idan derbi ninka ii dhisa derbigaa ninka ii dhisa derbigi waa macluum wax la yaqaano falahu dirhamun buu leey waa camal macluum oo la yaqaano laakiin ninka camalka qabanahaya lama yaqaan hadda camalka ninka qabanahaya lama cayin intiinaa meesha joogta ninkii derbigaa ii dhisa lacag intaa leeg baan siina ninkii kitaabkan iisoo qora iisoo naskiya waxaan siinahayaa intaasoo lacag mid baa kacay waa soo qoray midkii soo qoraa lacagta yeelana ninkii macluum maaha camalka qabana aw man radda lii ninka ii soo celiya aabiqii kii iga dhuntay ama baadidii iga dhuntay ninkii ii keena falahu kadaa intaasuu leey fa haadihi jucaalatun jucaalo wajiimka waa la godaa waa la fadxiyaa inuu muala ahaana waabay la tahay laakiin laba ya jicaala jucaala inay muala ahaydna waa ila ahay marka jiimka si kastaba ha loo shaqle yuqtafaru fiihaa waxaa la dhaafahayaa jahaala camali camalka in laga jaahil yahay duuna jahaala ciwadi ciwadka jaahil noqoshadiisa ka sugan camalkii jaahil baa laga yaala qabanaya ninkaani wuxuu keenahayaa muxuu ahaa baadi dhuntay baadiduu raadinahayaa mar meel dhow uu ka helaya mar meel fog uu ka helahayaa marka camalkii jaahil baa laga yahay muktafar wey sida ijaaradii waxyaalaha ijaarada iyo ay ku kala duwan yihiin ducaaladu ay ka mid tahay faman radda faman banaa ninkii derbiga dhisa ow radda ilayhi laabiqa u soo celiya kan ka fakaday walow jamaacatanba ha ahaatee istaxaqa aljucla buu mudana toban nin baa isla kacdo derbigii nimo meel buu ka qabsado waa la dhammaystira waa kan jucliga qaybsada haday kooxdooda ku wada kaceen waa kooxdoodii o dhanaa qaybsan hal nina laba hadday qabatay labadii aa qaybsanaysa waman camila ninkii camal falay bilaa shardin shardi la'aan lam yastaxiqa shay-an waxba mudan ma nimankaana waa kaceen oo derbigaanay iska dhiseen wax ijaaraha loo shardiyey iyo wax lagala heshiiyey wax lagala hadlay midna ma jirin waxba mala walow dafaca hawban mare hadduu u dhiibo liqasaalin midka dharka dhaqo faqaala uu yidhaha iqsilhu dhaq walam yusami lahu ujratan ujro uusan u magacaabinoo faqasalahu uu iska dhaqo lam yastaxiqa shayan waxba mudan fuqahada shaaficiyada waxay ku socdaan wax layaa mucaadaad ma ogola waxay rabaan wax walba beeca iyo jaarada wax walba siiqa in lagu kala baxo la wada hadlo fain qaala hadduu yidhaha sharadta lii ciwadan ciwad baa ii shardiso fa ankara uu inkiro falqowlu qowlu lmunkiri midka wax inkiray qowlkiisi wey aslan waxa wey inaan waxba la shardi walikullin minhumaa faskhuhaa midkii rabaa waa fasakhi karaa waa jucaalo jucaaladii ninkii alaabbuu keenay wuxuu yidhi alaabtaan awalaa lacag ii sheegto waxaa tihi intaasaan ku siinahay war may waxba kuuma sheegin adaa iska doonoo iska keenay marka asal waxa weeye inaan waxba la shardi laakiin in fasakha saaxibulcamali haddii labadooda kii rabaa ka baxo marbaa dhibaatada waxay ku dhici kartaa ninka shaqadan soo qabtaa dhibaata ku dhici karta shaqadiibuu tegey kala barka markuu marayo intaas uu qabtoo rafaaday uu yidhi maya waxba hayi keenina iska dhaf dhib baa ninkaa ku dhici kara marka si ninkaa dhibkiisa loo xiliyo wuxuu laakiin in fasakha hadduu fasikhay saaxibulcamali camalka saaxibkiisii bacda shuruuci markuu shaqadii galay kabacdi lazimahu qistuu qaybtiisii baa ku laasimayso min alcawadi derbigaa ninkii ii dhisa waxaan siinahayaa boqolku markuu nus dhisu wuxuu yidhi iska dhaf marka qaybtii ku aadan nusukii waxaa leeyahay c konton c ilaa shaqadii kala bar bay maraysaa wa fii maa siwaa daalika wuxuu kaas ka soo haray laa shaya lilcaamili caamilkii waxba uma sugnaa laa shaya lilcaamili waxaa weeye ninkii derbiga ii dhisa intaasaan siina markuu uu saas yidhi intuusan shaqaba gelinoy maya waa ka baxay waxba siin maa kan waa tago waa iska dhis shaqadii buu qabto kalabar markuu marsiinahayo ayuu yidhi maya ma wadi karo waa iska dhaaf waxba la siin maa isagaa ka baxay hadduu ninkaasi ka bixi lahaa ninkaan nin dhibuu noqon lahaa laakiin ninkaan camalkii wax loogu sheegay ma qaban waxbuu ka qabtay laakiin ma qaban waxba la siin maa laakiin hadduu kani ka bixi lahaa ninkan markuu dhibaatoodo dhexda marahayo uu ka bixi lahaa ninkii inuu dhiba looma ogolo waxaa leeyahay qaybtiisiisi shaqadii barbuu kuu qabtay shaqadii barbuu kuu qabtay kana waxa baabu luqdati wallaqid luqadati wallaqid luqada waa baadidii laqidna waa ilmaha dhulka laga qaado marka laba fasal buu u kala goyn doonaa idaa wajada alxuru nin xuri hadduu helo alrashiidu oo hanuunsan rashiidkaasi waa ninka xoolihiisa iyo diintiisiba suubiya luqadda tambaadi hadduu helo jaaza iltiqaaduhaa inuu qaado waa leeg nin rashiidahoo xoolihiisaba aan ku tacadinoo wixiisa u fasaxan hadduu baadi meel taallo u yimaado inuu qaado waa bannaan waa bannaan tahay wey taas fa in waiqa hadduu ku kalsan yahay biimaanati nafsihi naftiisa ammaanadeedu waxaan inay ka badbaadahay nudiba waa la sunneeya si aysan wixii u dhumin oo dayac aysan u gelin inuu qaado marka uu ammaan geliyo wain khaafa alkhiyaanata hadduu khiyaano ka cabsadana kuriha waa la kaha waa ka cabsanaya wareerdhe isma hubo hadduu ishubo inuu waxada hayo maba u bannaanaateenba laakiin hadda waa iska cabsana uma yundabu marku hadduu qaado waxaa loo sunneeya an yacrifa inuu aqoonsado jinsaha wixii lacag hadday ahayn lacagtu jinsi hebel bay ahay soomaali saasoo kale sacuudi inuu kala qaado wa sifatahaa sifadeedana waa inuu yaqaan lacagtaas tilmaamaheeda waa inuu yaqaan lacagtu hadday dahab ahaydoo jajab buu ahaa hal shay oo ishaysto lacag danaaniiraha ee danaaniirahoo lacag haan u samaysan bay ahayd sifadeeda waa inuu yaqaan wa qadrahaa qadarkeed waa inuu tirsii tiriyaa wa wicaaha weelkay ku jirtay waa inuu yaqaana weel caagaho bacaha ayuu ku jiray kiish oo jawaanuhu ku jiray maruu ku jiray weelkii ay ku jirtay hadhowtay tilmaantay qayb ka qaadan doontaa waa inuu yaqaan wa wikaaha afka waxa uga xihan waa huwa alkhaydu xarigii weeye aladii rubidat bihi lagu xiray intaas waa inuu asagu bartaa wa an yushhida calayha markhaatina waa inuu u yeelaa markhaatina waa inuu u yeelaa uma in kaana aliltiqaadu fi marka intaas waxaa markhaatiga wuxuu ugu yeelaya hadhowtay inaad damacgelino shayga uusa qarsan ama hadhowtadii wixii uu meesha ku ogaa in dad kale la ogaado uma in kaana aliltiqaadu meeshuu ka qaadaa filxarami hadduu yahay xaramka hadduu ka qaado ow kaanat luqadatu baadidu ay tahay jaariyatan gabaroo laa yaxilu lahu waduhaa yaxilu lahu waduhaa ee jimaaceedu u bannaanaan lahaa bimilkin ow nikaaxin milki ama nikaax uu ugu bannaanaan lahaa oo addoon weeye waxaan meesha uu ku arko uu ka waday nikaaxeeduna waa u bannaanaan lahaa ow wajada uu helay fii bariyatin meel bannaana xayawaanan xayawaanoo yamtanicu iska reebahaya min siqaari sibaaci dugaagga yaryarka ka baciirin neefki geelah wey wa farasin faraskii wey wa arnabin bakaylihii wa dabyin eeladii iyo wa dayri shimrihii falaa yajuusu lahu ma bannaana fii hadihi lmawaadica an yaltaqida inuu qaado ilaa lilxifdi calaa saaxibiha saaxibkeeda inuu xafido maaha baadida la qaadahayo laba waxyaalood baa ku jirta saaxibkeeda loo xafido iyo inuu ninkaani milkiyo aakhirka dambe marka wuxuu leeyahay waxaani haddii ay yihiin xaramka baadidiisi baadida xaramka lama milkiyo xafidin baa loo qaadi milki looma qaadi karo gabar addoona oo inuu nikaxsada ay u bannaan tahayna waxaan u qaadahayaa milki ma suurageli karo oo wax bini aadamka aan ku toosnayn baa imaan karo asagii hal sanuu naadiyey waa milkiye kii kale laba beri kabacdi yimid addoontaydii isii meeshaas marka wax aan munaasab ahayn baa meeshaas soo geli kara marka taasna milki uma qaadi karo meel bannaanu wuxuu ka helay beri dhul oo iska beriyo bannaanu wuxuu ka helay xayawaan dugaagga yararkaa iska celin kara xoog iskaga celin kara ka carari kara ka buubi kara xayawaankaasna waxaa weeye milki baan u qaadahaya ma suurtoobi karto nebiga sal allahu calayh wasalam markuu yidhi geelii weydiiyey wuxuu yidhi maa laka walahaa macaha xidaabaha wasiqaabaha taridul maa'a wa ta'kulu shajar wax ay u baahan tahay ma jirto wax xayawaanahoo boobi karaana ma jiraan marka inaa xafidid oo qofkii ilaha ku meelsinti waa u qaadi karta laakiin intaan naadiyaan milkinahay kuu suurtoobi mayso marka waxyaalahaasoo dhanba waa waxyaalaha in milki loo qaado aan la ogolayn xifdi baa loo qaadi kara fain iltaqada haddii uu qaado litamalluki xaruma waa xaaraam wa kaana daaminan mid damaanana waa noqona dushiisay noqonaya hadhowtay haddii dhibaato ku dhacdo wa fii maa cadaa daalika saddexdaas wixii ka soo haray yajuusu waa bannaanya iltiqaadkii lilxifdi xafididii watamalluki hanasho labadaba waa bannaanya inuu hadhowtadii markuu naadiye hantana fain iltaqada hadduu qaaday lilxifdi xafidi darteed lam yalzamhu ku laazimimaya tacriifuha inuu naadiyo inuu naadiyaa ku laazimi mayso tacriif inuu naadiyaa ku laazimi mayso watakuunu cindahu amaanatan bay ahaanaysaa laa yatasarafu fiiha abadan weligiis ku tasarufi maayo ilaa an yajida saaxibaha saaxibkeedii intuu helo fayadfacahu u dhiiba ilayha isaga marka alaab buu helay alaabta asagu inuu milkiyo ma rabo meeluu iska dhigay waa xafiday hadhowteed hadduu rabo xaakim buu iskaga dhiibay wain dafacaha ila xaakimi xaakim hadduu u dhiibana lazimahu xaakimka waxaa ku laazimaya lazimahu xaakimka waxaa ku laazimaya alqabul inuu ka aqbalo ninkii lahaa ku simo xaakimka iyo asagu waxay ku kala duwan yihiin xaakimka baadidan nin sheegta haddii la waayo ama alaab la soo dhacay tuug baa alaab badan soo xaday xaakimkii baa qabtay ciddii kale lahayd iyo waxle lama yaqaan alaabtan suldaanku waa iska tasarufa waxyaalaha maaligoodii la aqoon waayo suldaanku hadduu helo alaabta dowladdu ka mid dhigaay waa u talina laakiin ninkaani si ugu taliya ma yaqaan waxa markaas suldaan inuu iskaga dhigo nacam luqadatu lxarami baadida xaramka maca kowniha lilxifdi xifdi loo qaado yajibu tacriifuha in la naadiya waajib haddaa xaramka baadi ka qaadid meel iskama dhigi kartine waa inaad naadisa haddii kale meesheeda waa inaad u dhaafto ninkii ilaa berrinta asaga u imaan doona sanadka aan duugafa sanadka badan wain iltaqada hadduu baadida qaado litamalluki inuu milkiyo wuxuu u qaaday alaabtaan hadduu wax la waayo inu waagi dambe iska milkiyo saasuu niyadda ka qaba wajaba waxaa waajibaya an yucarifahaa inuu naadiya sanatan sano calaa abwaabi lmasaajidi masaajida irdahooda iyo wal aswaaqi suuqyaasha iyo wal mawaadici latii wajada fiiha meeshuu ka helay cala alcaadati sida caadada meel oo dadku mujamacaad dadku iskugu imaanahayaan buu ka naadina war alaab baan helay saas kitaab baan helay kitaabkii tilmaantiisa inuu ku darsado kitaabku nuuc hebel buu ahaa saasuu ahaa isagaa laga raba lacag baan meel ka helay baadi ah hayeel baa cagtu weelkaasay ku jirtay intaasay cadadkeedu ahay nuucyaashaasay u kala baxday taas isagaa keensan doon xoogaa yar baa loo bilaaba waa loo bilaaba marka caadadiibuu sii tilmaamay see u naadinaanu maalin walba ma soo taagnaanahaya hal sam kharashka gelahayaaba ka badnaanahaya ee shaygiiba inuu ka badnaadaa suuragala wuxuu yidhi fii awali lamri ayaamaha ugu horreeyo ay cusub tahay yucarifu waa naadinaya darafay nahaari maanta labadee daraf galabtiina mar buu qaylinaya subaxdiina uma fii kulli yowmin mara markii xoogaa muddo la joogo dhowr usbuucood haddana maantiiba walba hal maruu naadina uma fii kulli usbuucin mara marba waa soo yaraynaya sida caadadu tahay uma fii kulli shahrin mara bishii kastaba mar bxayu laa yunsaa si aan loo halmaamin altacriif lwalu tacriifkii hore war ninkii wuxuu naadinhaya weysi nin kastaba u yiri oo wayuclama la ogaado ana haada takraarun lahu kii hore lasoo celcelinahayo inuu yiri fayadkuru bacda awsaafiha awsaafteeda qaarkeed buu xusa wuxuu leey lacag baan helay baadi ah yay ka maqan tahay lacag baadi ah yaa kitaab baadiyay ka maqan yihi waxbuu ka tilmaama walaa yastawcibaha dhammaystiri ma hadduu yidhaha kitaab saasoo saasoo lacag noocaasoo noocaasa nin baa le anaa iskale keen maxaa yeelay wax kalfaa kuma qabo tilmaan uu sheeganaayo kulfo uu qabaa ma jirto waa iska sheegan kara wain kaanat iluuqadatu hadday baadidu yasiiratan mid yar tahay wahiya mima laa yuta'asafu calayhi waxaan loo tiiraanyoon ay tahay oo wayucradu canhu qaaliban sida qaalibka laga jeesto idaa fuqida haddii la waayo lam yajib tacriifuha sanatan sane in la naadiyaa laazim noqon mayso bal zamanan zaman baa la naadinahayo yudanu la malaynahayo ana faaqidaha kii haray ee kii waayey acrada canha inuu ka jeest alaab yar meeshaan dhowr kun baa laga qaaday marka ninkii ilaa hadduu laba jeer soo laabto soo laabtood ma hela ma u soo laabana marka haddii dadka ay ka dhunteen dad uun meelaha isku dhow yaa wax yaa ka dhumeen la odhan karo waa laakiin maalan waxyaalo qof kaliba hadday ka dhumaanba uusan usoo noqonayn qalin baan suuqa ka qaaday waryaa qalin ya waxba la naadin maayo waxaa la fiirinayaa shaygaani qof kalihi ma wuxuu u laalaaban karaa mise wax hadduu mar waayo iska tegan ka quusan hadduu yahay shay xoogaa iska roon oo loo soo laalaabanayo maanta uu raaraadinahayo maanta ugu horreysa ha sheeg sheego haye fayda bal zamanan buu laadinahaya yudanu la malaynayo ana faaqidaha carada canha inuu ka jeesto marka alaabtu waa kala roon tahay shayna maanta berri waa la raaraadinahaya shayna mar hadduu kaa dhuma waa laga tegay waa kala duwan yihi uma idaa carafa sanatan sanad hadduu naadiyo lam tadkul fii milkii milkiisa geli maysa xataa yakhtaara ilaa uu doorto attamaluka hanashadii bilaf hal sano markuu naadiyo lacagtii wax soo baxa wuxuu le lacagtan waa milkiyey waa iska tasoro faida khtaara milkaha hadduu doorto faida khtaarahu hadduu doorto tamalugii malakaha waa hanana xataa low talifad hadday talifto qabla an yakhtaara intuusa dooran lam yadmanhaa damaanimo asagoo weli naadadii ku jiraa shaygii talfay waxba damaanimo ammaanay ah waidaa tamallakahaa hadduu hanto uma jaaa saaxibuhaa saaxibkeedu uu yimaado yowman min adahri maalin oon waktiga ka mid a falahu akhduhaa bicayniha caynteeda inuu qaatuu leeyahay inkaan neefkaana baadihuu helay neefkii iska joogaa muddo la soo wareegtaa ninkii laha yimi neefkiibuu aqooday wadaa la leey in kaanat baaqiya wailaa fa milaha iyadii oo kale u qiimata hadduu shaygu mili ahayo cunto iyo wax noocaasa waana mitalkiisu bixina hadduu neef xoolaa ahaa neefkii asagu u talafsadayna asama waaba milkiyey hadduu raba ha ka talfo markuu milkiye kabacdi hadduu talfo isaga shaygi waa laga rabaa qiimihiisii uu bixina wain tacayabad hadday caayabaadoy akhadaha waa qaadanaya maca alcarsh waa ninkiibaa milkiyaa laga soo qaaday mar haddaa milkisay shaygii korkaaguu noqdo marka shaygii ninkii lahaabaa u yimi asagoo ceebaysan wixii ka dhimanaa loogu darahayo waa qaadan wayukrahu iltiqaadu lfaasiqi faasiqu inuu wax kurbiyo waa la kahda faasiq waa nin ammaano aan lahayn inuu wax qaadana marka hore waa lagama rabo hadduu qaadana suldaankaa wax la gela wayunzacu minhu waa laga siiba wayusallamu waxaa loo dhibaa ilaa tiqati nin lagu kalsoonyi shaygan waa shay weyn oo aakhirka dambe milki inuu noqdo la suga asaga waa laga qaadaya nin baa lacag dhigahaya fiican waxa le adigu naadi naadada markaas soo dhamaysay markaas naadadii wax lagu waayo waa milkin doontaaye laakiin inta ka horreysa si aadan u hadlayn hebel baa lacag dhiga suldaanka hawshay dhex gela wayudamu ila alfaasiqi faasiqi waxaa loo dima- loo dumahayaa iqatu nin lagu kalsoon yaho yushrifu calayhi waardeeye fi tacriif waxaa laga yaaba inuu yidhaha waana waa naadiyo waxbana uusan naadine nin baa leeyahay hebel ogow bal inuu naadiyo uma yatamalakuha alfaasiqu faasiqu marka dambe waa milkina walaa yasixu ma ansaxdo laqdu lcabdi addoon inuu wax qaado addoon baa soo qaaday marka asaga ninka wax milkin doona ma noqon doono laga rabaa isaga wax walba laga haye alaabtaa qaaday waxaa suuragal ah inaysan banuulaanayn sanadba maba joogi karto alaab qiimalana wata sanadna maba joogi karto wuxuu yidhi waydaa lam yumkin hadduusan suurogelayn xifdu luqadati baadida in la xafido kalbadiiki kalbadiiki badiiki hal ee, wuxuu meesha helay baabuur oo meel yaalo oo oo qare ama ama yaanyo ama wax noocaas oo kale ah muddo dheerba aan joogi yukhayaru waxaa la khiyaar gelinaya bayna aklihi wa wa beycihi inuu cuno iyo inuu gado shaygan hadduu shay cuntaa yahay hadduu rabo waa iska cuna hadduu rabana waa gada uma yucarifu waa naadinaya sanatan ilaa shaygii shay qiimo weyn la wey waa naadinaya ninkii ilaa hadduu soo baxo markaas kabacdigu wixiisii siinaya hadduu soo bixi waayo hadda kabacdigu milkina wain amkana hadduu suuro galo islaaxuhu in la hagaajiyo ka rudabi waa shay la qallajin karo waa la qallajin karaa shaygan haddii la hagaajiyo waa la qallajin karaa haddii la qalajiyo laakiin waxaa laga yaabaa kharashkii beeca uu ku geli lahaa qalajisku inuu wixii oo dhanba cunaba oo marka eh, kharashka qalajiskuba wax walba haleeyo marka waxaa la fiirinayaa dheef badan fain kaana alaxadu kan dheefta badani fii beycihi gelidiisa haddii baacahu waa gada ow tajfiifi qalajintiisa hadday tahayna jafafahu waa qalajina sidee baa u faa'iida roon u fiirina shaygii waa shay la qalajin karo marka eh, waa la fiirina haddii beecan ku fiican yahana waa la gadaya hadduu qalajis ku fiican yahana waa laga- waa la qalajinahayaa wixii kharashkiisa ana sheegu asagaa qaba wallahu subxaana watacaala aclam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فصل في اللقيط باب اللق- لقضة يا اللقيط بكسات luqadadu waa baadidii waa lasoo he- waa lasoo waa laga soo baxay laqiidna waxa weye ilmo meel laga qaado caruur yaroo meel laga qaaday weeye laqiid wuxuu yidhi iltiqaadu lmambuudi ilmo la iska tuuray qaadidiisu fardu kifaayatin wey dadkoo dhan inay wada fiirsadaan oo ilmahaas yarkaa meeshaas ku baktiyaan dadkoo dhan looma ogol dadka ogaadadoo dhan waa wada dembaaba haddii saa looga tago hal qof iyo hadduu qaado xanaaneeyana dadkii oo dhan baa dembigii ka dhaca fardu kifaaya marka ilmahan yarkaa meesha laga qaaday kolba nasabkiisa lama yaqaano inay hebel hebel ma ah laakiin sidee baa loo qaabilahayaa ilmahan ma ninkii helaa addoon uu u noqonahayaa ma see loo dhaqaalaynahayaa kharash xaggee laga keenahayaa furfaydaa wujida laqiidun haddii ilma eh, laqiid la helo ilmo meel lagu- laga- laga qaaday xukima bixuriyati horta inuu xor yahaa la xukuma wax addoonnimo ku sheegtay ma jiraane inuu xor yahaa lagu xukumo wakadaa biislaamihi islaamnimadiisana sidoo kale wey waa la xukumaya in wujida haddii laga helo fii beladin fiihi muslimu beled muslim joogo haddii laga helana inuu eh, muslim yahaa laga soo ayaa lagu xukumaya wain nafahu hadduu raba isagu ha diido ha yidhaah anugu ma dhalin nasabkii baa laga anfinaya maahane islaamnimadiisii waa waa waa loo deynaya anfintaas uu anfiyey waxaa laga yaaba liasbaab inay iska tahay marka ilmahaas inay haddii beled islaam ay tahay beledkaas muslimiin ay joogaanna muslimna waa lagu xukumahayaa Eh, oo mus- inay gaaladu dhashayna waa suuragal inay muslimiintu dhaleenna waa suuragal islaamkiyaa la qalliba fain kaana macahu maalun xoolo haddii agtiisa yaalaan mutasilun bihi la xiriira ow taxta ra'sihi madaxiisa hoostiisa
wixii dharaho ugu jiray iyo wixii jeebabka ugu jira iyo wixii madaxiisa hoostiisa ku jira iyo wixii lagu arko xoola fa huwa lahu asagaa iska xoolihiisaas marka waxaa loo maamuli doonay ka mid yihi faida iltaqadahu hadduu qaado xurun nin xurahu muslimun muslima amiinun la aamino muqiimun magaalada degan uqira fii yadii gacantiisaa lagu suga ninkaas waa ninka ugu fiican oo loo dhaafi karo waa muslim waa amiin magaaladuu degan yahay nin xoro weeye addoon maaha wayelzamhu waxaa ku laazimahaya alishhaadu calayhi markhaati inuu u yeelo ilmahaas inuu meesha ka qaaday iyo calaa man macahu wmaa macahu wixii la jirankiisa oo maal iyo dhar iyo waxaas inuu watayna inuu markhaati u yeelo waajib bay ku tahay si uusan hadhowtadii intuu shaydaan maro uusan u ohan addoon buu i ahaayo xoolama wadano uusan waxu odhan waa inuu markhaati u yeelo wayunfiqu calayhi xoolahaasu ku naafaqay min maalihi xoolihiisu ka nafaqayn hadduu xoolo wato biidni ilxaakim xaakimka amar bixinaya ilaa ninkaani weli kale ma leh fain lam yakun xaakimun xaakim hadduusan jirinna anfaqa minhu waa ka nafaqeeya wa ashhada dadkana markhaatiba uga dhiga xoogaagaas yarkaa xoolaha u wata xoogaagiisaasan ku nafaqaynaya waa siinaya fain lam yakun lahu maalun waaba sida u badanoo ilmo yaroo meel laga qaaday xoola ma wataan sida badane hadduusan maal wadan fa min beytilmaali beytulmaal baa laga laga laga nafaqayna muslimiintu haddii ay leedahay beytulmaal munadam xoolo oo amwaal caama meelay ku jirto taasaa wax laga siina wailaa haddaan la arag iqturida waa la ammaansa iqtarada waa ammaansadaa waa amaansadaa calaa dimati tifli caruurkaa yarkaa dushiisa lacagtaasaan ku korinaya dhowtayda asagaa iska bixinaya dad baan waa usoo amaxsan hadduu qof wax iskaga sadaqaysto ayadaa laga hadli maayo haddii la waayo qardi la waayo muslimiinta dadka xoolaha qaba dadkaasaa laga rabaa inay nafaqeeya ee baahi in loo dido laga aqbali maayo wain akhadahu cabdun addoon hadduu qaado maxaa ku xiga cabdun waxay la tahay meeshaas ow faasiqun inay u baahan tahay maxaa yeeley cabdi iyo inuu faasiq labadooda isku wada yahay shardi maa waxaa la ixtiraasinahayaa xurun muslimun amiinun marka ow faasiqun inay meeshaasi noqon karta ilata nusqadaan nusqo cajaa'ib loo weeyo aada iyo aad ay u muuqatay inay radi u tahay laxnigeedu fara badan ya ha ow faasiqun cabdun ow faasiqun ama addoon ama faasiq ow man yadcanu bihi mid la guurahay yadcanu bihi la guurahaya min alxadari beledka kala guuraya ila albaadiyati ila guura haddii uu kaasi qaado wakadaa kaafirun gaalna waa sidoo kale hadduu qaado wahuwa waladkiina laqiidkiina maxkuumun mid la xugmiyo u yaha biislaamihi islaamnimadiisa intuzica minhu waa laga siiba xaakimkaa ka qaada hadduu addoon qaado xaakimkaa ka qaada may hadduu addoon qaado sayidkiisiiba inuu hadduu sayidkiisa hadduu yahay nin la aamini karo in sayidka loo dhaafaaba suuragala laakiin hadduu faasiq qaado ama gaal qaado ama nin baadiyo u guurahaya qaado xaakimkaa ka qaada caruurkan yarkaa hadda beled jooga baadiye in loo guuriyo waxay ku tahay dhib bay ku tahay wain iltaqadahu itnaani laba haddii ay qaadaan watanaazacaa ku murmaan anaa qaadahaya anaa qaadahaya falmu'siru kan maalqabeenka ah oo almuqiimu degan baa owlaad mudan labadooda waxaa sii mudan mid kii xoolana haysta magaaladana degan kii baadiye u guurahaya ama baadiye deganna waa laga mudan yahay kii faqiirana waa laga mudan yahay midkaa mu'sirkaa wixiisu wax ka siina baab musaabaqa musaabaqadu waa tartan waxaa lagu tartama tajuusu waa bannaan tahay cala alciwadi ciwad in lagu lagu lagu tartamo bayna alkhayli fardihii iyo walbiqaali baqlihii iyo walxamiiri dameerihii iyo walibili geelii iyo walfiilati maroodiyaasha maroodigii kuwaasaa lagu tartami kara waa shay gaadiidahoo hadhowtadii wax ka tari kara xarbiga wax ka tari kara waa lagu tartami karaa tartankoodaas waxaa laga faa'iidaysanayaa fardahaan la kala baranaya waxaan berrito haddii loo baahdo mid dheerayo mid gaabiyo waxbaa la kala barana bishardi itixaadi iljinsi jinsigoodu waa inuu midoobo nebiga sala allahu calayh wasalam fardaha ayuu tartansiiyey ayagoo laba qayboodna u kala qaybiyo khayrun mudamara wa khayrun khayr mudamara fardaha waxaa jiri jiray kuwo oo marka la rabo xoog badanna inay yeeshaan orod badanna ay sameeyaan markii la cayiliyo oo ay xoogaystaan ayaa meel kulayla la geliya markaasaa dhidid badani ka baxaa markaasaa cuntadana intii hore laga yaraya laba qaar buu noqonahaya marka wax gaarahaya marka kuwaas si gaaraa loo tartansiin jiray kuwaan kale oo iska caadigaana si gaara ayuu u tartansiiyey marka musaabaqadaasi tartanka oo kharashka lagu kala qaadanhaya wuxuu noqonahayaa waxyaalahaas gaadiidka laakiin waa inay isku jinsi yihiin falaa yajuusu ma banaanu yidhi bayna baciirin wa faras neef geela iyo faras lama tartansiin karo isku dabeecaba ma wayushtaradu macrifatu lmarkuubeyni labada la korahaya in la yaqaanaa waa shardi labada faras hebel iyo hebel wey waxaan ku tartamayna wa qadru lciwadi ciwadka la qaadanahay qadarkiisa waa in la yaqaana wlmasaafati meesha lagu tartamayana waa in la yaqaana marka horeysa waxaasoo dhan la calaamaynhaya saan muran u imaan hadhowkii wayajuusu waxaa bannaan an yakuuna alciwadu kharashku minhumaa labadooda inuu ka ahaado ow min axadihimaa midkood ow min ajnabiyin ninka baxsan labadooda midkood anaa bixinaya kharashkii haddaa iga dheeraysa intaasaan ku siina nin ajnabiho banaanka iska jooga wuxuu labadeena kii dheereeya intaasaan siina fain kaana min axadihimaa labadooda midkood hadduu ka ahaado ow min ajnabiyin ajnabi hadduu ka ahaato jaazad waa bannaantahay bilaa shardin shardi la-aan labadooda midkood kaliyaha bixina ama nin kalaa bixinayo labada tartamaysaba aan ahayn marka shardi la-aan bay iska bannaanta in nin kala dhex galaa shardi maahan buu leey faman sabaqahu sabaqa kii hormaro minhumaa labadooda ka mid ahaa akadahu qaadana haddii ajnabi uu bixiyo wain kaana minhumaa ajnabi hadduu bixiyo kaliyaana oran haddii labadooda midkood uu yidhaahdo anaa kharashkii bixinaya hadduu asagu dheereeyana isagu ha qaato haddii laga dheereeyana kan kale ha qaato wain kaana minhumaa labadooda hadduu ka ahaado labadoodii mid walba lacag buu soo bixiyey haddii layga dheereeyo intaanaan bixina meeshaas marka fuqahada waxay ka cabsadaan inay noqoto suuratu qimaar qamaarkii dadku ay qamaari jireen oo kaleo ninba lacag soo bixinayo ninba wax laga helahay suuradaasoo kale inay noqoto kolleyba xadiid oo ninkii faras laba faras dhexgeliyana ma garanayo inuu darajadiisa siduu ah isaguna waa ku jiro ninkii faras laba faras dhexgeliya oo in laga dheereeya ay suuragal tahay miyuu ah ma garanayo alfaadiis ma xasuusan karo kolleyba xadiidka noocaasanaas waa waa isagana waa waa qaataan laakiin ma garanay darajadiisu sida wain kaana minhumaa labadooda hadduu ka ahaado ushturida waxaa la shardiya an yakuuna macahumaa dhexdooda inuu noqdo muxallilun mid u dhexeeyo miduu xalaaleeyo waa inuu joogo wahuwa saalitu mid saddexaad weeyo calaa markuubin gaadiid wato kuf in u dhigma limarkuubayhimaa labaday korsan yihiin oo laa yukhriju ciwadan ciwadaan bixini haddii laba nin ay yidhaahdaanoo tartamaysa waxbaan bixinaynaa nin saddexaad oo aan wax bixinayn waa inuu ku dhex jiraa uu leeyahay oo gaadiidku wataana gaadiidkoo kadoo kale uu u dhegmo oo in isagu dheereeyaana suuragal tahay in laga dheereeyaana suuragal tahay markaa suuradii qamaarka saasay uga baxaysaa meesha faman sabaqa min atalaaati saddexdooda kii dheereeya akhada iska qaadana wain sabaqatnaani laba hadday dheereeyaanoo meeshii ku labadoodu ay meeshii ku kulmaanna ishtarakaa fiihi waa wadaagsana kii saddexaadoo laga dheereeyeyna waa iska hara intaas waa intii kharashka lagu kala qaadana waxyaala kaloo aan kharash lagu kala qaadanayno marka lagu tartami karaa jira maya weli kuwii lagu tartamayaan ku jirna watajuuzu cala nishaabi bay ku bannaanta leebabki leebab meel baa la calaamaysanaya xabad ha noqotee leeb ha noqotee meel baa la calaamaysanaya ninkii bartaas la haleea iyo wal armaaxi warmihii iyo waalaatil xarbi qalabka lagu dagaalamo walxaal alciwadu minhumaa labadooda u ahaado ow min axadihimaa ow min ajnabiyin ajnabi xaggiisu ka ahaaday والمحلل محللكين معهما لجرم كذويه إذا كان عوض كذويه منهما لبدولا على ما تقدمت من سهرنا لابا نين أو متكوذ لي أنا وحبحين هاي أنا وصورة قل أو مثلها كبلوك كو وحكو كلا قادنا يسا هدي مد أجنبي بحين هاي يرى لبدنا كي داري أكيد بديان سينا هيا أيضا وصورة قل هدي صدحني هنا متكوذ وحبحين هنا وصورة قل سيدي سهر مرتين tartankiisii ku soo hormartay wayushtaradu tacyiinu ramyaat ramyaadkaas waxay la tahay inay rumaad ka fiicanta rumaad dadka dadka kabdhoodahayo waa in la sheego hebel iyo hebel way waxa isku baxahay hebel iyo hebel hadday yihiin laba ninoo ninna halba uusan la gafayninna uusan hal la helaynoo la yaqaano dee hadday isku baxaan ninkaas hadduu ninka u baxo nin inuu wax iska siiyo ku talagalay marka nimanka oo oo kabdhoodahayo waa inay cayinan yihiin laba ninoo aan mucayan ahayn hadhow sidii hebel aniga inuu u baxa ma rabin hebel aan rabin saasaa soo baxaysa murankuna waa badanahaya taas lama ogo marka meeshaas waxay la tahay cadad ramyaad cadad rashqi ayaa ka kaafinaysa marka rumaadda waa in la yaqaana nimanka tuurana wa cadadu arashq tuurashada qadarkeedana waa in la yaqaano oo tuurashada qadarkeedu waxay noqonaysaa adigu shan baa tuuranaysaa annaa shan baan tuuranahayaa si cadadka loo tuurtuuranaya hal hal baa loo tuuranahayaa waa in la caddeeyo marka ugu horeysa waa in la sheego walisaabati inta lala helay lacagtaas inta lagu goosa lagu goosanayo toban leeb baa la tuurahaya shan haddaa la heshay lacagtii waa heshay ama cadadka midkii dheeraada waa in wax la sheego ninkii shan la hela ama ninkii midka kale hal dheeraada waa in cadad la sheegaa cadadka lala heleelahayo haleelka cadadkiisa waa in la sheego hadhow sidii lama rabo in la yidhaahdo hadda nus baan la hela haddaa nus la helay wixii waa mur wax marka ugu horreysa la caddeeyaa la rabo tobankaas lebaatoris haddaa sideed la heshid haddaa shan la heshid ama waa in wax la caddeeyo ama la yidhaha labada nin midkii hal dheeraada ayaa wax qaadana wa sifati ramyi tuurashada sifadeedana waa in la caddeeyo tuurashada sifadeedu waxa weye leebka meesha markuu ku dhaco ma inuu meesha ku dhegaa la rabaa ma inuu gows iyo kasoo laabtaa la rabaa hadhowteeda in la murmo laba marka ugu horeysaa meel lagu dhigahayaa ninkii leebkiisu gows iyo kasoo dhaca wax ma hela midkii uu meesha ku dhego maya haddii meeshaba uu la haleelo biswey ha soo dhaca hadduu rabo marka kaas wuxuu yidhaha walmuctamadu ana dalika sunnatun laa shardun sunnu ka dhig walmasaafati masaafadana waa in la yaqaana meesha loo joogsanayo wax laga tuurahayana waa in la caddeeya waman ilbaadiu minhumaa labadooda kii bilaabahayana waa in la caddeeya haddii kale anaa bilaabay anaa bilaabay waa la murmi karaa ama adugu bilow anaa lagu bilow waxbaa lagu murmahaya murankaas siduu dhammaado waxaa le hebel baa bilaabay waxyaalahaasoo shuruuda waxaa loo dhigahaya hadhowtadii musaabaqadaas faa'idaa laga rabay dad inay ku tababartaan baa laga rabay muran inaysan meesha ka dhagin muran inaysan ka dhagin walaa tajuusu bilciwadi ciwad kuma bannaana cala duyuuri shimbirihii iyo wal aqdaami cagihii aniga adugu aan cagta ku orodma kii dheereeyow masaasa u wada gudanta ee legdankii asagana ninkii la legdo ayaa wax laga qaadahaya kuwaasna ma ma lagu qaadan waa la iska legdami karaa laakiin midka kharashka lagu kala qaadanayo wax maxduudow baab lwaqfi waqafkii baabkiisii wqfkaas wuxuu yidhi huwa luqatan alxabs wixii la xabisaa waa wqf wa sharcan xabsu maalin yumkinu lintifaacu bihi maca baqaa'i cayni maal waa in la xabiso maalkaas asagoo nool waa in lagu nafcin karo biqadci tasarufi fii raqabat raqabadiisa in tasarufka laga guriyo sheegaan lama gadi karo lama bixin karo waa un la manaafacadsana calaa masrafin mubaaxin meel bannaanna waa in loo iilaa oo xalaalana waa in lagu wafa intaasuu ka dhig huwa qurbatun qurbo wey wax alle loogu dhowaado wey sadaqadii cumar oo kale nebiga sal allahu calayh wasalam yiri in shiita xabasta ahlaa watasadaqta cala alfuqaraada asalkii baa la xabisahayaayo kitaabkan hadduu waqfiya isaga la gadi mahayo la dhaqaajin mahayo waa lagu nacfinahaya bis nafciga wey waxa la sadaqaysana walaa yasixu ma ansaxo ilaa min mutlaqi tasaruf nin tasarufkiisa sii daysan yaho wixiisa maamulan kara fii caynin mucayana cayntana waa in la cayina kitaabadaas meesha ii yaalla midkood baa waqafa ma soconaysaa shay mucayana waa inuu noqo yuntafacu bihaa lagu nafcin karo maca baqaa'i cayniha caynteediioo baaqi ah waa in lagu nafcin karaa shaygu shay joogahayo lagu nafcin karaa waa inuu cuntada lama waqfi karo shaygii dhammaanahaya lama waqfi karo waxa la waqfahaya waa shay joogahayo mudduu jooga maca baqaa'i cayniha ee daa'ima daa'imkaas marka waxa lagama wado ilaa aakhir dunya ilaa aakhir dunya joogahaya waaba iska yaryihiin waa inuu muddo joogahaya shayga shay muddo joogahayo kal caqaari ma guurtadii guryo ceel dhul wax noocaas oo kala wal xayawaani xayawaankii xayawaankaa nool mudduu joogahaya muddadaasaa lagu nacfina calaa jihatin mucayana jiha la cayinay jihada waa in la cayinaa lagu cayinay hebel baan ku waqfay ilme hebel baan ku waqfay fuqaradaan ku waqfay masjidkaan ku waqfay calaa jihatin mucayana wa ayra nafsi kayri nafsihi naftiisa jiha aan ahayn isagu iskuma waqfi karo waxaanaa isku waqfay ma socon karo wayri muxarama jihadaasoo kayri muxarama meeshaas in hoo lagu dara inay u baahan tahay saasa igu muuqata hayri muxarama mid la xarimay keyrkiisa jihadu waa inaysan jiha xaaraama ahayn jihada xaaraamta maalan meelaha lagu kamaaraan ku waqfay kaniisadaan ku waqfay wax noocaasoo kale waa inuusan oran shayga wax lagu waqfahaya shay xalaala waa inuu imaa qurbatun jihada wax ku ah inay tahay meel alle loogu dhowaado sadaqaa kalmasaajidi walaqaaribi qaraabooyinkii wa sabiili lkhayri jidka khayrka dadka waxbarta ee muxuu ahaa dadka jihaadka ku jira dad sabiilulkhayr buu ku waqfay waa qurba wa imaa mubaaxatun inay iska bannaan tahay xataa meel iska bannaan kal aqniyaai ee aqniyo wey dad xoola qabo wuxuu yidhi dadkaasaan ku waqfay waahli dilmati ahlu dilmadii weeye gaalada muslimiinta ku hoos nool qaar ka mida wuxuu yidhi intoodaasaan ku waqf waa socon kartaa iyaduna waqaf waa iska yahay oo qani haddii wax lagu sadaqaysto iyo haddii ninkaa dimiga wax lagu sadaqaysto sadaqa waa iska gela bilafdi lmunajazi lafdi go-anna waa inuu ku sadaqaysta inuusan shuruud gelin haddii hal sano la joogo ayaan waqfay sanad intii ahaan waqfay kabacdi waa soo ceshaday shuruud inuu geliyo lama rabo lafdi go-an waa inuu siiyo wahuwa waqaftu waa joojiyey xabastu waa xabisay sabaltu waa waqfay tasadaqtu waxaan sadaqaystay sadaqatan laa tubaacu sadaqa aan la gelin waxyaalahaas oo dhan waqf wey faxiina idin markuu taas ku dhawaaqo yantaqilu lmilku milkugu waa guuraya fi raqabati sheega luquntiisa ila allaahi tacaala gurigaan uu waqfay guriga allah iskale subxaana watacaala qofku milkii u sheegan karaa mid waa la waqfa laakiin manfacadiisa qolada lagu waqfaa qaadanaysa nin gadan kara male nin dhaxli kara male nin yeelan kara male waxa weye shaygaan luquntiisa allah iskale cid milki ka sokeeyaa ma jiro wayamliku lmawquufu calayhi kan korkiisa lagu waqfay wuxuu hananayaa qallatu qalladiisii wixii kasoo xasila iyo wa manfacatahu nafcigiisa qalle iyo manfacaadii waa kala duwanaan karaano qalladii waxay noqonaysaa gurigan waa la ijaara lacag baa ka soo baxa manfacaduna asiga naftiisaa la degaa labadoodaba waa hela waa leey ila alwadca maahna in kaanat jaariyatan hadday addoon tahay addoontaas wixii jaari jaar iyo waxaas inuu ay shaqayso iyo waxaas inuu helo maahane ayadana ha kama dhigan karo maxaa yeelay milki kuma leh mana mehersan karo maadaama manfacadeedu uu leeyahay shubhulmilkiga meesha ku jiro meherna u qaban ma hayey waqafkan ninkan waa waqfeeyaa waxaan fiirinhayo dhaqaalayna oo meeshii lagu bixiyo ku bixinahayo shaygii naftiisii ka taxadarayo yaa ka taxadara wayanduru fiihi waxaa fiirinahaya man sharada alwaaqifu waaqifku ninkuu sharday ninkii uu yidhi hebel baa dhaqaalayna ima binafsihi naftiisa inuu u shardiyo yidha anigaa ka warqaba aw ilmawquufi calayhi kii lagu waqfay ninkaan lagu waqfay shayga asagaa dhaqaalayna aw kayrihimaa nin kale hebel ninka la yidhaahdaa naadirho sheegaa dhaqaalayna marka naadirkaas oo waqafka ilaalinahayo o waardiyinahayo ninku asagu magacaabo ninkaas ayaa maamula fain lam yashtari haduusa asag waxba shardin oo wuxuu yidhi sheega waa waqfay hebel iyo hebel midna ma oon falxaakimu xaakimkaa magacaaba falxaakimu xaakimkaa fiirina xaakimku markuu hadda asagu ma fiirin karee ninbu u yeeli doon nafciga ka soo baxa see loo qaybina wuxuu yidhi watusrafu lqallatu qalladii waxaa loo qaybinaya wixii ka soo baxay calaa maa sharada siduu shardiyo min almufaadalati kala badina toban qof buu sheego wuxuu yidhi tobankoodaasaan ku waqtay ilmo hebel hebel wiilashiisaan ku waqtay hebel ilmihiisaan ku waqtay laakiin hebel baa u badsanahayo hebel wuxuu leeyahay afar meelood meeshood intooda kalena inta kala qaybsana mid buu u badshay siduu u badshaa loo raaca mufaadala wataqdiimi horumarin hebel baan ku waqfay haddana hebel baa gadaalkiisa markuu hebel dhinto hebel baa ku xigay kii uu hormarayaa hormara waljamci kulmin ayagoo dhanuu ku wada waqf watartiibi kala dandambaysiin hadduu kala dandambaysiiyo uu yidhaha ilme hebel baan ku waqfay ilmahoodaan ku waqfay ilmahooda uu kala dambaysiiyo wakayri daalik had walba siduu asagu sheego saasaa loo raaca wain waqafa shayan fi dimati shay dimadiisa ku jira hadduu waqfo addoon baan waqfay addoonka ma sheegin hebel addoon hebel ma odhan guri baan waqfay gurigii hebel ma odhan aw ixda daarayni labadan guri midoodaan waqfay aw madcuuman shay cuntaahu waqfo hadda shuruuddii baa meeshaas uu ixtiraasinaya waqafa shayan fi dimati wuxuu ku odhan doonaa badala waa buraha marka muxuu ku buray shaygan dimada ku jira shardiga ka maqan muxuu yii mucayan maahan shaygaas ixda daarayni sidoo kale mucayan maahan madcuuman aw rayxaanan maxaa kaasna ku dhacay asagana wax baaqi noqonahaya maaha aw waqafa walam yucayin almasrifa meeshii wax lagu bixin lahaa waa waqfiyuri laakiin ciddii lagu waqfay ma sheegi jiha mucayana laga riba aw waqafa calaa majhuulin nin baan ku waqfay ninkii ma sheeg aw calaa nafsihi naftiisuu ku waqfay aw calaa muxaramin jiha oo xaaraamuu ku waqfay ka cimaarati kaniisatin kaniisadii camaldiisa kaniisada ah lagu dhiso meeshaas u caabuda marka waa burahay badala ayaa waxaasoo dhan ku wada socda aw callaqa waa xiray ibtidaa'ahu bilowgiisiyo awwantihaahu marka wintihaau miyaa labadooda ku wada dhigan mise ibtidaa'ahu aw intihaau labadooda suu iskugu qabta miya labadooda hadda kii la xiraaba sidaasuu noqonaya calaa shardi ka qowlihi idaa jaaa ashahru hadday bishu timaado faqad waqaftu waa waqf bil markay dhammaataan waqf ma soconayso hal rab waqfkiinu hadda nafcigiisi bilow oo waqaftuhu ilaa sana hal sanaa waqfay kabacdi anaa soo ceshana iyaduna ma ansaxayso labadii meelood buu mid ka xiray aw calaa ana lii beycahu inaan beyciisa leeyahay haddaan rabo inaan gato marka horeba waqafku ansiximo aw calaa man laa yajuus mid in wax lagu waqfo aysa bannaanayn buu marka hore ku waqfay uma calaa man yajuus mid bannaan buu haddana ku waqfay laba shay oo kala dambaysu ku waqfay laakiin midka hore mid wax lagu waqfi karama maa
كعلى نفسه ثم للفقراء هرت مركور إذا نفتيد عن قوة هذا أنه لم تنادت الفقراء عن قوة ما سعوني ستاس بدل هو أبري جهاد هو قوة في الجفاح حلالا ما إن إن وحلو وقع بنان تانا ولو وقف على معين من معين هذو قوة قوش تريد قبوله إنه أقبل على شرطه هبل بان قوة هبل هي وإن يا وأقبله فإن رده هدو عليو ديده بدر وبراه وقته واسي وحل سيو ديو قرساس نقونس وإن وقف على زيد هبه هدو فوق ولم يقل وبعده إلى كلام كبعد من هبل بيقول لي حنا يسأول سنورا صح وعن صح وحاليا وقف منقطع العاقل هبل بان وقف هدو بنتك بعد هبل مغرب جبال بكبعين فقهاده واسكو خلافان شافعية لكن هذا شكره هو صحيح والمصرف بعده وكذلك سنة وحا بعد زيد زيد كالجلالنا وحا ليحنا هي لفقراء قارب الواقع من كان وحا وقفي قرابدي سددكو الفقراء قال له ليحنا هذا البنك وقف هذا اللي مركي يقول عندك بعد مالك الله دقا جيال ما عرف شيء من الله قدم مركي قرابدي سفقراء قال له ليحنا منقدع الآخر بيلا وحجر منقدع أول بالليلة وغفت على رجل ثم على فلان منقطع الوسط باجرة وغفت على فلان ثم رجل ثم فلان رجل كده حمد فلوسة ها ماشي لقب حنا مركع مثل منقطع العاخر وهي وأنصح يد منقطع الأول مركب الرسول على نفسه ثم ثم للفقراء وإن وقف على عبد الدون هدو وقف نفسه نفسه الدون كان أذان كوه بدل وابره وإن الله قد وسك إلا أقول نفسه وسكدر إن فهو اللي في سيد كيسي وقف ونقنا يا الدون كان